dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel
kulan ugu can u wanaagsan meel walba joogtaan si kasta maqalkan idin soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xulashada warasada xilli walba hadan kala maqshaa marka laga reebo habeenaba jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedii iyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaynganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamaad safiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo buran gobac ku liifsiiya gidaal alamarin iyo ku dhimo gaasir iyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye gurmago-anin gegan iyo allow geed qalale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbo goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtiya ku taag goorta laga leexday gisi wayraxasiya ku dila garanta mooryaana yay goola jirta dhurwaagolanta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye kul cirmaani rubaad ka dulgod iyo haadaan xun meelaan laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacno wanaagsan waa arbaco khamis ee soo gelayso sideed tobanka bisha saddexaad ee maarso sannada labaatan labaatan qodobada barnaamijkan caawaan kusoo qaadan doona haddii allah awoodda laga helo waxaa qayb ka noqon doona ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa warka soo saaray kulan maanta adisabo uu kula qaatay dhigeysa waddanka etoobiya waxyaabaha laga wada hadlay ayaan xooga dheeri idin kaga hayaa barnaamijkan idin kugu soo gudbi doona warar arrintaas ku saabsan dowladda federaalk soomaaliya waxay sheegteen dalka ay keenayaan agabka lagu xaqiijin karo cudurka covid-19 ama coronavirus ee xilligan wadamo badan caalamka ka mid a farabahan ku haya goorro ayaad maqli doontaan waxyaabaha kale barnaamijka caawan kusoo qaada doona wax qayb ka noqon doona taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay maanta heshaaciyeen in la xiray mid ka mid ah xarumaha dowladda ee ku yaala muqdisho sababaha loo xiray ayaana faahfaahin ku saabsan idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale barnaamijka caawan kusoo qaada doona wax qayb ka noqon doona wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya waxay ka hadashay weerar been abuur ah oo baraha bulshada lagu faafiyey kaasoo sheegayay in kiis kale oo covid-19 laga helay gudaha waddanka laguna karantiilay isbitaalka digfeer ee muqdisho gorro ayaad mawl doontaan war-saxaafeed ka soo baxay wasaaradda caafimaadka guddiga calimasaarka madaxweynaha cusub ee galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor iyo ku-xigeenkiisa cali dahar ciid waxaa maanta shaaciin dib loo dhigay xilliga loo qorsheeyey dhicitaanka xafladda calimasaarka madaxdaasi goorro ayaan idiin soo gudbi doona saaxiibyala sababaha keenay in dib loo dhigo waxyaabaha kale barnaamijkan caawan kusoo qaadadoon wax qayb ka noqon doona xilliga lagu dhawaaqay liiska xildhibaanada xubnaha baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed ayaa waxaa maanta magaalada baydhabo ee gobolka baay uga dhawaaqay guddiga doorashooyinka xubnaha baarlamaanka maamulkaasi shir jira-eed oo maanta baydhabo ay ku qabteen ayaan idiin soo gudbi doonaa madaxweyne jubbaland axmed maxamed salaam madoobe waxaa maanta kulan ula qaatay odayaasha dhaqanka degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland qorshe uu damacsan yahay ayuu hordhigay faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale barnaamijka caawan kusoo qaadadoon waxaa qayb ka noqon doona odayaasha dhaqanka deegaanada koonfur galbeed waxay war ay ka soo saareen halka ay marayaan xulista xubnaha baarlamaanka labaad ee maamulka koonfur galbeed iyo buuq iyo sawaxan ka dhashay xildhibaano qaar oo ka mid a baarlamaanka koonfur galbeed oo lasu qabsaday xilhayntooda barnaamijkan ayaan xooga arrintaas ku saabsan goorra kua maqli doontaan xubinta aad ku xisaab badnad ee kalamaan qaybaad dambe barnaamijka ku dhegaysa doontiin heystaan tabinta iyo diyaarinta barnaamijkan anigoo xasana saaxiibka galad maxamed ibraahim ayaa barnaamijka caawa i farsamaynaya waa mar kale iyo xulsho waraysada
kalecad nabadgeliyo miyaa qaybkiibaa la nacay kalecad nabadgeliyo miyaa qayrkiibaa la nacay miyaad qaf
kulan wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiib bel kusoo dhawo barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre oo magaalada adsabo ee dalka etoobiya kulan kula qaatay dhigeysa waddankaasi etoobiya lagana wada hadlay arrimo badan oo ku saabsan wadamada geeska afrika iyo caawaqa kuwa furnaateenna xilligaana gaaray ee, wadamo badan oo geeska afrika ku yaala ugu dambeysa wadanka ee jabuuti oo maanta shaaciyey in kiiska ugu horreeyay ee caawaqa coronavirus laga helay gudaha wadankaasi ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre waxaa maanta booqasho uu ku tagay dalka etoobiya waxaana kulan la qaatay dhigeysa wadankaasi etoobiya doctor abiy axmed labada ra-iisul wasaare waxay iska xag wareysteen xaalada labada dal waxaana intaa kadib ay wada hadleen qodobo ay ka mid ahayeen kobcinta dhaqaalaha horumarinta caafimaadka waxbarashada iyo amniga guud ee gobolka gaar ahaan sida labada dal ay iskaga kaashan lahaayeen la dagaalanka dagaalamayaasha al-shabaab mas-uuliyiintan kulan ku yeeshay maanta asaba ee labada ra-isul wasaare ee soomaaliya iyo etoobiya waxay isla soo qaadeen xaaladda caabuqa coronavirus iyo sida ay labada dal si wajira u wajahi karaan ayadoo la eegayo dhinacyada la iska kaashan karaa si looga hortago inuu ku faafo labada wadan kulankaas marka soo dhammaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda maaliyadda dalka etoobiya axmed shiidi waxaanu sheegay in ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre iyo dhigeysa dalkaasi etoobiya doctor abiy axmed ay ka wada hadleen xaalabo badan oo muhiim u ah labada wadan booqasho rasmi ah wadanka etoobiya magaalada dhisaba joogay ra-isul wasaare kheyre ee, wuxuuna la kulmay ra-isul wasaaraha etoobiya eh, mudane dr abiy axmed labada ra-isul wasaare waxay ka sheekaysteen eh, guud ahaan eh, iskaashiga labada wadan u dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya waa dal eh, daris ah jaar ah shacab wadajira aada u wada wadaaga oo taariikh badan oo soo dhexeeyey ee, mustaqbal weyn oo wax wada qabsina u dhexeeyaan ee, madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare abiyna booqashadii muqdisho markuu tegay kadib xiriirka labada wadanna aad iyo aad baa loo sii xoojiyey kor baa loo qaaday si istaraatiijika ayaa loo wada shaqaynaya gaar ahaan ammaanka ee, guud ahaan geeska afrika iyo soomaaliyaba sidii iskaashiga loo sii xoojin lahaa bay ka wada tashadeen iyo arrimaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarintana iskaashiga sidii loo xoojin lahaabaa ay ka wada tashadeen ra-iisul wasaarahuna wuxuu soo tusay mashaariica kala duwan ee dal ahaan aan wadno gaar ahaan magaalada dhisaba laga wado ayay soo tusay Ee, run ahaantii labada dhinac sidii iskaashiga loo xoojin lahaa ayay ka wada hadleen iyo ammaanka iyo nabadgelyada ee, iskaashiga ga- gobolka geeska afrika oo dhanba taasi waxaa sii dheer cudurkan dhowaan dilaacay oo adduunka dhibaato ku ah dadaalka etoobiya laga wado iyo dadaalka soomaaliya wado f- fikirada isdhaafsadeen in eh, cudurkan la dagaalankiisa si wada jira geeska afrika oo dhan si iskaashi wada buuxa sidii looga sii shaqeyn lahaa baa fikir isweydaarsadeen we- wax- eh, taasna eh, lasii xoojin doono dhammaan madaxweynayaasha ama hogaamayaasha dalka eh, geeska afrika oo dhan la gaarsiin doono waa masantiin
axmed shiide oo ah wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dalka etoobiya kaasoo ka warbixinaya safar ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre maanta adsabo uu kula qaatay dhigeysa wadankaasi etoobiya kulan wanaagsan ayaan idin leenahay xulasha wareysada ayaad dhegeysanaysaan radio cadanaha oo la socotaan magaalada baydhabo ee gobolka baay ee koonfur galbeed haddaan markaan aado waxaa la filayaa in maalmaha soo aadan si rasma lagu dhawaaqo liiska xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed kuwaasoo xulusteeda hadda ay ka socota magaalada baydhabo ee gobolka baay gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee soo xulista xubnaha baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed maxamed keerow maxamed waxa uu sheegay in inta badan sharuudihii laga doonayo qofka doonaya inuu ka mid noqdo baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed ay soo buuxiyeen islamarkaasna dhowaanna ay ku dhawaaqi doonaan waxaa sidoo kale uu sheegay inay jiraan xubno u sharaxaan xildhibaanada baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed ay soo gudbiyeen shuruudaha kuwaas oo sidoo kale isdiiwaan geliya had yeeshee xarunta guddiga dib ay ugu soo laaban xubnaha guddiga isdiiwaan geliyey waxay doonayaan inay ka mid noqdaan baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed waxayna sheegeen inay fursad u haystaan inay soo gudbiyaan inta ka dhiman ilaa maqranabada caawa qof walba oo la doonaya inuu soo maro daliska ciidanka nabadsugidda ee koonfur galbeed gudoomiyaha guddigaasi madaxa banaan maxamed keer maxamed ayaa shirkan jiraad maanta baydhabo ku qabtay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول المصطفى وبعد ee, markaan ka horreeyay tama aan mahadnagay ilaahay subxaanahu wa tacaala ee, kubaadana ma aan mahadnagay guud ahaan mayle raayse maamulka koonfur galbeed oo madaxweynahan ka horreeyay may kale aan mahadnagay bulshada reer koonfur galbeed meel kastiya roogda mayna fadahayna ini fariin yar kooban la wadaagna ee warbaahinta taasoo ujeeddadeeta ee, shuruudihii ee, dadkii musharaxiinta ahaayeen oo ha gudbiyeen mayle raay odayaasha dhaqanka ini shuruudihii landeri oo tumanshardda ahaayeen qaar ku mid a shuruudahaas ini qofka muslim ay sida uuse tilmaamo qodobka soddon iyo sideedaad dastuurka koonfur galbeed soomaaliya shuruudaha unaandirnimay hayanaha qaar haddee waaba isku adeynahayni qofka muslim ayey koonfur galbeedan dhaladii isku caadiyahaytii laakiin shuruudaha lambaahanyi ini qof kasta musharax ah oo odadhaqameedkii ha gudbii si rasmeen is diiwaangelii foomshay buysdii lukufadaay oo qaar kumida lahan dhammaystirna iyo fariintamay leeraayosa unantonku diraana dadkiyo hay si gaar ah dadka hoolaya ee mayl eraayo dukumeendiyadii dhammaystiri dukumeendiyii qaar kumid ana ka moqyin maylana dadkiyo ee ini shuruudihii wali ku dhimanaay habuuyan shuruudaha si kooban madiaan in sheega mayl eraayosa oo khaaska hawn andirni mayhay may kumid haytayha ee warqadda c v-ga qofka inuus jeendhada c v ha gudbii lama sawir inuus ha gudbii oo tester ah may kale kumid haytay lacag diiwaangelin oo mayl eraayi yaluku fadaay sidaas oo kale mayluku fadaayha in sheeg ada security clearansiga inuus hamara nabasugidda qaranka nabasugidda koonfur galbeed inuus hamara yaluku fadaay shuruudahaas dhammaantiyo madun i koobi bassabor inuus jeendhada intaasay si kooban madiana si guudan dulmara si gaara ma in sheega fadeey ilaa hadda hoolli sifaylaninka socoto wal dhibaato ah burbaleem ee ma jiraan keli ah dadkina may la raa'iso cadadkii inka badanaayay si guud isdiiwaangeliyan may markun hoogaha burbaleem ku jareha ini dad badan inta isdiiwaangeliyano foomamki buuyan kuba'dan xaafadoojoon isku bahen dib haniinka nagan taasa madun may lanaha maadaama saacadaha taha socda laka dhawaaqo doono liiski si buutlanka dhawaaqo doono saacadaha wajahan may ku codsadaane dadkiyo ee fursad may haysadana ilaa may la raa'isa maqrabkii mayla haysadaan fursad fursaddaasyo haysadaan ku faa'iidaysadeen meel kastiyo roogan ku dadaal badan suubiyan shuruudihii kuma qonaayay oo lahan dhammaystirna anka muhiimsanta eed iyo eed anka ka muhiimsanta arrintii haytii may la raa'isa inis lahamara naba sugidda arrintaas may ku fadaane dhammaan dadka isdiiwaangeliy migil i bilaan inio hamaran mayla raa'isa naba sugidda hamaran ini wal alla wali shuruudo ee qof kasta oo ninkooy oo foomka buuyi mayn dhiibnay shuruudihii shuruudahaas may fadaane markuu ini lanka si rasmi ahan dhammaystira qof walba is ogi oo foomka buuyi shuruudahaas sabab lahan dhammaystirna may sheena kortay oo sababo kortay ha ini liiskii laka dhawaaqo qofkii laku reeba maadaama shuruudoga hanbuuyna ini liiskii dib unku dhiila qofka iyo sheena korta saa daraaddiya may lana shuruudihii hal ha dhammaystiray wakhtiga isin haysatanna maybua ilaa iriido ku dhiyaas tuma ilamasa ama lita maqhrabnam intu ku horreetiya fursad haysatan dhammaan dadka isdiiwaangeliyimay mar lamaad iyo mar saddexaad in sheegane arrintiyeeda eh ini dadaal badan suubiyan habuuyan howlihii oyolan edmadimay laray ha dhammaystira laari iniyo sifaylahan dhammaystiran taasa madun ujeeddada una shirkan jiraa idan gobani ama kilibkan mayla eraa usan ka weerni warbaahintiyeedu qof kasta madun may ku fadaane oo isdiiwaangeliy ini barnaamijkusii ha dhammaystira may eed iyo eedanka faraxsana hoolun wakhtiga gaabano una ka jarni sida mayle raayuse odayaasha dhaqanka iyo bulshada reer koonfur galbeed sida sharaftalayoo hinla shaqeeyan oo guddaga an caawiyan oo an garab surmen yo eed iyo eed mayle raayuse inka kama hadnagaana may kale an ma hadnagaane madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo dadaal dheer ka suubiyi mayle raay arrintan ini usa kaalin fayla ku qaadadi odayaashii dhaqanka oyoona mayla eraa usa dadaal eed iyo eed iyo eedan wanaagsan suubiyan iyo oo mayla eraa hallataladii beelojo mayla eraay dadka muhiimka hayay siyaasiyiintii dhini walba hallataladii iyo arrintii si qurux badan iyo ninkula qiib galen ama hadnagaan odayaasha dhaqanka meelkastiyo roogan reer koonfur galbeed maylana may howlo socota isaansaantiya eed iyo eedan faylata dadka ilaa hata la diiwaangeliyna dad may nagada doonana insha allahu tacaala reer koonfur galbeed madii habahan liiskaas si rasmi e lanka dhawaaqo eed iyo eedanka faraxa doonan aqoon-yahano eh dhallinyaro an badan eed iyo eedna mayla eraayo qof walba mayla wali shuruudahaayay iyo wali dhidhimanaay dabcan walku sugahaayay wali ku dhimanaay laakiin badan shomay dareemahayna dadku suga eh boqolkiiba sagaalun isagaalini ayn dad anqalama xildhibaannimada odayaalkii arrintaasa ka dadaaliyey iyo siyaasiyiintii iyo guud ahaanba qof alla qofkiiba arrintaas galanku jaysidina maylanaha iyo beelaha reer koonfur galbeedba eedii eeda ama hadsantin dadaalkiisa soo badangna kama hadsantin go'aanka insha allahu tacaala liiska go'aankanka dambowey may laka dhawaaqo doonahe ee wakhtiyada ha dareera insha allahu tacaala oon dheerayna may codsadaane marka inta ku horreyta ee oon kana nagaanahe ujeeddada una may la raay barnaamijkan hadda ida warbaahinta ansiyahaynana ataha inid shuruudihina nasdari laha dhammaystira qof kasta oo shuruudda siwal ku dhimanta hal shayba alla ka dhikaa lankuu suga may la raay liiska rasmiga maha ka baha doona arrintiis dubudhac yaka kooyo korta madunsi hodhowtina naska e eedna may codsadaane inisi rasme ee liiska ee wali oo ka dhimanaya qof walba ee meel isrooga ku kaha ha dhammaystira qof walba wali kii dhiman ogda la socay barnaamijkiisu ha dhammaystir ujeeddada maduunka wiin intaasu ma in mahadnagay ana oo ka hadalow magaaga gudiga ee magaaga guddoomiyaha guddiga iyo guud ahaan guddigaba hubankumada guddigana ahaa may may in mahadnagay guud ahaan ee reer koonfur galbeed gaar ahaan ma in mahadnagay qof kasta oo galangniisii hoolun oo gebagabada marahayd ee galangniisii ini una si sharaf leh oo dhiblaan ee barbaleemlaan ee ha ka gebagabayna gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee suxulista xubnaha baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed maxamed keerow maxamed ayuu kaas ahaa oo magaalada baydhabo ee gobolka baay koonfur galbeed uga dhawaaqayay xiliga ugu dambeeya ay soo saari doonaan liiska xubnaha baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed oo maalmahana soo xulisteeda deegaanada koonfur galbeed si gaar ah baydhabo ay ka socotay saaiibshagdhegeysanasaareedhowcdanaha waa la socotaan gooror waxaan idinsoo gudbi doonaa warar ku saabsan wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay in wax kabajiran ay yihiin warar sheegaya in dalka laga helaya kiis kale oo ku saabsan covid nneteen iyo sidoo kale in waddanka ay keenayso ee qalabka shaybaarka ee lagu baaro caabuqa coronavirus balse markaan degmada afmudowee gobolka jubbada hoose jubbaland ayaa markaa naadiyaa madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo ku sugan degmada afmudowee gobolka jubbada hoose jubbaland waxau kulan la qaatay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka magaalada afmadow ayagoo ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaalada degmadaasi madaxweynaha jubbaland waxa uu ku ammaanay odayaasha dhaqanka degmada afmadow doorka ay kaga jiraan midnimada iyo wada noolashaha bulshada isagoo ugu baaqay inay taasi ay sii adkeen islamarkaasna ay ka shaqeeyaan midnimada dadka soomaaliyeed madaxweyne waxa odayaasha dhaqanka u sheegay in degmada afmadow u baahan tahay in wax badan laga qabto sida dhisida isbitaalada iyo arrimo kale oo muhiim u ah una baahan tahay degmadaasi waxa uu sheegay in axmadoob ahaan loo baahan yahay inay isku xirnaadaan ciidamada shacabka odayaasha dhaqanka ee la shaqaynaya waxaan soo maray dhoobley waxaan ku arkay wax badan oon aada ugu jeclaystay dhoobley marka laga tago inay dhisantay oo magaalo ganacsi ay tahay haddana hamigoodu waxbaa galay ama sacaha ha gateen ama waxa sameeyeen ee waxoola maray reerdhowle waynu islaan naqaana ree afmadow markaan nahay xooluhu afmadow buu ku jira inkastoo fatahaadii eelinadii waagii faraha badnaa ee lacag badan bakaaraha ugu gashay haddana ree afmadow reerdhowle caydh maynan ahayn reerdhowley maanta waxay fakereen inay laami dhistaan oo ay waddo laami magaalada dhexdeeda mariyaan oo ay garoonkii laami ka dhigtaan oo intay lacag iska ururiyeen maanta lacag hal milyan ay hayaan waxay naga rabaana ay tahay inaan bal cid ugu yeedhno oon u kabno sidii wax loola qaban lahaa loola dhammaystiri lahaa afmadow markaa in bal la dhiso oo afmadow sidaan ay isu dhaanto waan rabnaa oo arrintu ayna masaajidka iyo ku ekaanin ceelka ah wixii kale lagu darayo lagu daro guryihii shakhsiga ahaa iyo magaaladii la dhiso muuqata magaaladu markaa kadib baa waxaa laga hadli karaa sida dhooble in la yidhaahdo aan laami ka dhigno hadda gabdhaha la ii sheegaya ka shaqaynaya inay waddada jidka kismaayo iyo isku xidha ee ka shaqaynayaan kismaayo iyo afmadow in jidkaa la dhiso waa hami fiican laakiin aniga afmadow waxaan ku celinayaa hamigeeda kow iyo laba iyo saddex ka gudaha in loo soo noqdo markaan teena guryaha iyo qof walba tiisa shakhsiga wax ka qabto markaasaa waxaan dhisi karaa isbitaal iyo iskuulle iyo wax badaanoo kale dadku ay qaban karaan goorta aan magaalada gudidib aanu dib ugu soo noqonno waxaa kaloon rabaa oo socodkayga ka mid ah bal inaan arrinta isbitaalka iyo iskuullada oo waagii horena wax ka ballan qaaday inaan dib u fiirinno oo aanu kuurgallo culays waxaan lagu hayaa arrinta isbitaalka oo maalin walba gabadh umulaysa la qaadayo wasiirkii iyo markaan dib u waraystay waxaa la dhakhtar wuu joogaa laakiin qalliin baa jira dhakhtar qalliina baa jira laakiin bal inaan isku isbitaalkana raadino kaloon dhismihii kale meeshii meesha deganayd iyo la isugu furo oo isbitaalkii dib loo weyneeyo inaan dhakhaatiirta loo baahan yahay waxay noqota hadda keenna taa waan ka shaqaynayna wasiirkan garas baa laha wasiirka howlaha guud isagaa ka mid ahaa wasiirka caafimaadka isagaa shaqadaa ku jiray inaan bal taa tallaabadeeda qaadno oo cidhiidhiga jira hadda isbitaalkii iyo saldhiggii iyo shantii dab iyo intii hal meel bay isku noqotay waa isguri yaroo isku xidhan bay noqotay waxaa keenaya shabaabka iyo dhibka iyo weerarka saldhigga ku dhacaya hadda intii magaaladii intaa walawada xidhan bay noqotay soo maa barxaddii awal barxad baan hadda ku taalla barxaddii way baabaaday isbitaalkii wuxuu soo galay steeshinkii waxoogaa markaa in laga fakero bal in isbitaalku xataa meeshaan meel ka baxsan uu noqon karayo ama steeshinku meeshaan meel ka baxsan uu noqon karayo laakiin isma qaadan karaan hadda sida ay tahay waxay doontaba ha noqotee in qaybtii dhallaanka hooyada iyo dhallaanka bal sida wax laga bedelo oo dhakhtar qalliina la keeno waqti dhow haddii ilaahayna iyo dhowr qof oo shaqaale ah taasaan isbitaalkii u samaynayna haddii ilaahayna laakiin waa wax u baahan in la helo horta meesha lafteeda ma noqon karta ma lagu shaqayn karaa iyo intaa kaliya waddada haddii laysku xidho inteen layba waxu noqonaysaa waxaan u malaynaya culayska ugu badan maanta afmadow biyo ma aha oo ilaahayna roob wuu keenay lagtiina hadda weli biyaha fadhiya laakiin arrinta caafimaadka waxa ugu culus ay tahay ee maanta magaalada yaalla intaana gobolka ka bixinna waxaan isku dayayaa bishaan hadda dhammaadkeeda in bal arrinta dhakhtarka qalliinkaa iyo isbitaalka wixii laga qaban karayo in laga qabto haddii ilaahayna inkastoo aan weli ka qabo meesha ay isbitaalku yahay iyo sida cidhiidhiga ay isugu jiraan inay waxoogaa ay culayskeeda leedahay waan isleeyahay waa baahida maanta koob laba saddex afar iyada ah laakiin bal midii kale ee ku saabsanayd magaalada laftirkeeda hadda waadhowa jideed baa lagala bixbixiyey waxoogaa faras magaalihii iyo wixiina waa tan aan ilaahay dhismala-aantaa waxoogaa badan keenaysay kolley wuu mari doonaa wasiirku wixii naqshada uga soo baxday iyo meeshii jida iyo sidii la yeelayay sida hadda dhoobleyba lagu samayn doona isagay shaqadaa u taallaan laakiin waan rabnaa afmadow waxaan rabaa inay noqoto magaalada ugu bilicda fiican ta ugu dhismaha fiican ta ugu quruxda badan midda ugu nolosha fiican intaasaan ka raba sidaa markaa waa in la helo sidii intaas ku noqon lahayd sababta magaalo kastoo maanta gobolkan ku taala iyadaa ka da'weyn oo ka magac weyn qofka yimaadaay wuxuu odhanaya afmadowdii la sheegaya tan miya taa marka waxay la tahay aan ka shaqayno oo bal magaaladan annaga maamulahaan waxay nala jiraan aan dib u fiirino odayaal ahaan iyo ganacsato iyo qurbajoog iyo kulli la isgaarhsiiyo waa la isyaqaanaa afmadow wixii gaarana gaar ha loo dhisto wixii guudna si guud ha loo dhisto ha laga shaqeeya arrintaas isxilqaanka iyo dadku inay wax rabaan markii la arko maanta dhoobley hal milyan bay uruuriyeen lix milyan bay u baahan yihiin waa hubaan inay helayaan shanta milyan sababta waxbay is uruuriyeen oo iska qaadeen intaasay dhan waan haysanaa intaa hadday haystaan markaa inta badan way helayaan waan ku daraynaa waan ka wada shaqaynayna laakiin waxaan rabnaa isxilqaan inuu yimaado oo dadku bal kuwa dibadda lala hadlo kuwa nairobi jooga lala hadlo waryaa afmadow iyo ilmahii iyo kulli qof walba lagu dhawaaqo oo tii gaarkayd iyo tii guudba loogu dhawaaqa taasna waan rabaa aad baad u mahadsantii waan idinka mahad celinayaa soo dhoweyntiinnii waxaanan aad ugu faraxsanahay ciidanka iyo odayaasha iyo dhallinyarada iyo shacabku iyo hooyooyinku say isugu xidhan yihiin oo ciidankuna waxa abaal sheegashadoodu ay ahayd odayaashii iyo magaaladii iyo qof walba suu isugu xidhan yahay idinkana aan ogahay dareenkiina sida uu yahay waan rabaa markaa waxa aad shalay ku jirteen iyo sida idinka iyo wiilashiina iyo kulli isugu xidhnaydeen inaad isugu xidhnaataan ood shaqadaa wada qabataan waxayla tahay aad baan aad u soo dhoweynayna laakiin waxaan rabnaa inaan intaa hore uga sii marro waxaan qabanaynana intaa ay ka sii fiicnaato tallaabadan qaadaynana ay noqoto midaan hore u qaadna insha allah intaasaan anugu odhanayaa aad baan idinkuu mahad celinayaa marka insha allahu taa tiiraayan badan naguma hayso odayaasha ciidanka dhallinyarta haweenka waxaan u sheegaynaa taa kalsooni boqolkiiba boqol ah yaan laga qabaa inaanan meesha cabsi ka jirin insha allahu horta baahida degmada waad ka dhawaajisay qodobka koowaad waa isbitaalka qaybaha isbitaalka uu ka danyacan waxaa ka mid ah abreshinka iyo howlgalka guud oo emerjansiga ah iyo bukaanka meeshii la sixin lahaa saddexdaa qodob isbitaalka wuu ka liitaa waa meel maran qodobka labaad steshinka gudihiis xabsiga ku yaalla wuu dumay dadka ku jirana waa dadka ehelka ah hadduu saak intuu dumo burburo labaatan qof ay ku dhimato saamaynteeda annagaa iskale taasna insha allahu inaan dugu garab istaago Ee, mar haddaan caafimaadka ka hadalnay sanitationkaan ka hadli rabay caafimaadkuu soo gelayaa qodobka asaga in la noqdo dib uma baahno waxaa qodobka si- afraad ah waxbarashada bulshada waxaa lafdhabar u ah mudane madaxweyne waxaa way waxbarasho wey tacliin limaan lahayn taageero ciiliyo tonka wuxuu ku qaadaa tuugsina madaana xilligii dawladdii ay ku qaadaysa wuxuu ahaa qofka hadduu aqoon leeyahay kuma dilayo
biyo naga badan hadday imaadaan sidii korneyl khadaafi baan isku agdhimanaynaa waxaa jirtay een, dagaalka la yidhaha serinli in beel oo hadda xukuumadaha ka mida uu gudbayso u- uu yidhi keen boqol halaad boqol qori boqol gabdhood isaaq maxamed boose waa gaban uu ka tiriya wala soo noqdo salaaddii waa la tashaday intan ula imaaday ninka tale u- war wuxuu yidhi adi maxaad waxaa la yidhi maxaa u dhimo weyda horta aanu kaas wada odhanaba salaada la soo qaada wuxuu yidhi marka u u gabiya maryeenay gabadhaydii iyo mayleydii hashaydi maarahygama dhiibi wey waxaad moodda iyo malku reerka ka weyn Een, hadda jubbaland wuxuu mooday farmaajiyo malku hawshu ka weyn horta intaa ku soo dhowow waxaa weeyaan baahidina waa inta la jeediyey baahi kala badan oo kujeedinayna ma jirto waa afartaa qodob oo ninka u hore u jeediyey way baahidina isla garannay dadkiina haddee waxaa weye isla garannay ee inay hadlaan umbaan ka mid ahay anaan ugu dambeeyey dadkaa hore waxay ku hadleen baan raacsanahay intaasoo intaa go'aankaa soo gaarnay madaxweyne kusoo dhawaa afmadow waan garab taagannahay
madaxweyne jubbaland axmed maxamed islaam midoobe ayaa wakacasaha oo maanta degmada afmudug ee gobolka jubbada hoose jubbaland kula kala qaatay qaar ka mid a waxgaradka degmada afmudug ee maamulkaasi kulan wanaagsan ayaan dileenaha saaxiibayaal xurshaawre sida ayaa dhegeysanaysaan reediyo caadan hawa la socotaan haddaan markaan aadno magaalada baydhabo aan dib ugu laabto madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan ayaa maanta in ka badan boqol iyo labaatan askari oo ay tababartay dowladda ingiriiska waxaa tababar ugu soo xiray magaalada baydhabo ee gobolka baayo koonfur galbeed waxaan tababarkaasi ka qayb galay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe iyo sidoo kale eh, taliyaha ciidanka xoogga dalka genaraal odowaa yuusuf raage madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan waxauu sheegay in baahi badan oo ka jirta deegaanada koonfur galbeed ee ciidankan maantay lagu tababaray baydhabo tababarkan loo soo xiray wax badan ay ka bedeli doonaan armudarre ka jirta qiibo kamid deegaanada koonfur galbeed oo xilligan ay ka taliyaan xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab
ayd muddo aad soo wadateen oo halkaan aad soo gaarteen maantay maalintii gunaanadka ee si guulana uu idinkugu soo dhammaaday waa wax guud ahaanteenna farxad gelinaya farxad gelinaya taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed farxad gelinaya saaxiibadeenna muxuu ahaa ii sheegay tababarka naga caawinayey oo wakhtigoora qaaligaa halkan ku bixiyey waa wax farxad gelinaya guud ahaan shacbiga soomaaliyeed ee aad og tihiin baahida iyo duruufaha ay maanta u qabaan inay helaan ciidan tayadooda tababarkooda iyo aqoontooda ciidannimo ay aad u sarrayso ee runtii waa wax ee muxuu ahaa ii sheega qof walba oo soomaaliya ay ku taamayso wanaagsan horumarna u ah qaybna ka qaadanaya dibudhiska iyo hagaajinta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed Eh, waxaan ognahay jidkan xamar iyo baydhaba in in muddo xirnaa oo looga baahan yahay ciidankii xoreyn lahaa inuu ciidankan yahay si ganacsigii isu markii eh, eh, looga baahnaa dowladda koonfur galbeed ugu dhawoobo Eh, w- farxad weyn ayay noo tahay waxaan u mahad celinayaa dowladda boqortooyada ingiriiska ah eh, oo qarash iyo iyo iyo iyo tababarba ku bixisay inay suurtageliso inay tababarto horintan qaybteeda afartan iyo shanaad haddana sida maantana loogu sheegay warbixinta in qaybteedii afar- ah, lixdan ah- lixdan iyo afaraad iyo afartan iyo toddobaadba ay bilaaban doonto muddo muddo muddo dhow waa mahadsantihiin xaqiiqdii Ee, barnaamijkan wuxuu qayb ka yahay dib u dhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed Ee, muhiimna ay tahay in ciidan la tababaro la tayeeyo si ay waajibaadkooda ay u gutaan saa la socotaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taliskiisa iyo wasaaradda gaashaandhigga iyadoo kaashanaysa madaxda ee naga sarraysa ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre in dadaallo badan ay jiraan oo lagu tababarayo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qeybihiisa kala duwan dhammaan soomaaliya qeybaha kala duwan ee dhammaan ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu ku leeyahay dalka in tababar iyo tayar iyo ay ku socoto sidii loo xoojin lahaa waxaan idiin rajaynayaa guul waxaan rabaa inaan inkula dardaarmo maadaama laydiin tababaray sida loola dagaalamo cadowga sida loola dagaalamo ee argagixisada tababarkiinaas inaad ka faa'iidaysataan uga faa'iidaysaan shacabka soomaaliyeed uga faa'iidaysataan uga faa'iidaysaan dowladda soomaaliyeed uga faa'iidaysaan dadka walaalihiinna ah oo aad tustaan shabaab wixii lain soo baray wiil yar oo shan iyo toban sano jiro oon wax la barayna aan jirin oo bannaanka joogo oo qorigu si loo rida yaqaana basa adinkoo tababarkaan qabtaan oo wadadada qabtaan oo xagga ku socotaan inayna jirin koonfur galbeed aan rabnaa waajibkaasna aad gudataan aad iyo aad aa u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad hambaryo waxaan rabaa intiinaan lagu mahad celiyay dowladda u k ee wakhtiga iyo dhaqaalaha iyo tababarka iyo gelisay tababarkii waa idiin xiran yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garanayo gaasaha oo ciidamo ka mid noqon doona milatariga soomaaliya qaybta lixdanaad tababar ugu soo xiro baydhabo kuwaas oo loo diyaariyey in dagaal ay la galaan al-shabaab islamarkaasna ay ka saaraan deegaanada koonfur galbeed ay kaga sugayeen saacadii lasoo dhaaf waxaa baraha bulshada lagu faafiyay war sheegaya in qof qaba cudurka covid nneteen uu tagay isbitaalka erdogan ex digfer waxaana warkaasi beenisay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka maxamed siciid cabdulaahi waxa uu sheegay in warkaas wax kama jiraan inuu yahay islamarkaasna ay faafiyeen dad leh daran gaar ah oo ka faa'iideysanaya duruufaha waddanka ka jira wax aan la hubin haddii social mediaha amase meelaha kale la geeyo waxay noqonaysaa dhibaato badan iyo walac iyo ayay uumaysaa xaaladda ugu horreysay sida wasaaraddu ay sheegtay laba maalmood ka hor ayaa la caddeeyey in maxaan rahdaye kays oo la hubiyey uu markii baaritaanka uu maray kadib wasaaraddu ay ku dhawaaqday kayskaasna sidaad la socotaan wuxuu noogu yimid wadamadan meelaha lagugeedka lagu sheegay kayskaasi isla markii waxaan ku wareejinay maxaa la dhahayaa awalka horeba waxaa gacanta uu ku jira meel isolation joogay hadeerna ilaahay hadduu yiraahdo sida ugu dhaqsiyaha badan waxaa lagu soo wareejinayaa isbitaalka hadda aan u diyaarinaya isbitaalka martini ilaahay hadduu yirahdo ilaahayna waxaan ugu baryaynaa in uu asigana caafimaad siiyo maxaan rahdaye dhibaatadana halkaas ay ku ekaato asigana uusan sii fidinin arrimaha kala jiro aad iyo aad aan run ahaantii u bogaadinaynaa oo ugu mahad celinaynaa howlaha fiican ay hayso dadka is-abaabulay iyo gaar ahaan isbitaalada dhaqaatiirta sida gaarka ah uga shaqeeya waan ammaanaynaa laakiin waxaa annaga maxaan rahdaye risaalo ahaan waxaan aaminsannahay mihnada caafimaadka inay mihnad ay tahay maxaan dhahday nobel ah mise shariif ah marxaladan wadanka uu marayana waan garan karnaa dadka in walaac iyo walbahaar ay qabaan waxaan dhaqaatiirta iyo bahda caafimaadka dhammaantood aan u sheegayaa inay ummadda soomaaliyeed ay u dejiyaan xaaladda dhabta ah ee caafimaadkan caafimaadkoodana in wasaaradda caafimaadku ay kala xiriiraan annagu sidaad la socotaan waxa weyaan maasajo mise risaalado aan ilaa iyo maalintii wax kan ay bilowdeen wasaaraddu ay isku dayayso in shacabka soomaaliyeed ay ku wacyigelisaa jira yaan lagaga faa'iidaysanin daruufta jirta darteed in dad gaara ah ay si gaar ah ay walwal aan jirin ay run ahaantii ay abuuraan waana waxa weyaan kayska la sheegayo saakaydan ma garanayo ilaa iyo hadda ma ogin annaga qof machine certified ah oo lagu baaraayo cudurkaas wax u caddeeyey ilaa hadda wadanka kuma hayno wasaaradda caafimaadkii de oo mas-uuliyadda maandaydka wadankoo dhan haysayna waa annaga marka waxaa nala muuqata in dadka dad ay jiraan ay rabaan inay dadkii ay ay niyad kiciyaan laab kiciyaan jaaniskan mise fursadana ay kaga faa'iidaystaan ayagoo dana gaara wato annagu taasi aad iyo aad aan run ahaantii uga soo horjeednaa taasina micnaheedu ma ahan marnabana micnaheeda ma noqonayso in cudurku uusan gaari karin uusan soo gaari karin wadanka waxaan la soconaa kayskii aan anaga maalin dhaweeto aan sheegnay inaan gacanta ku hayno waa run ee, way jirtaa dadkoo dhanna annaga waxaan rabnaa in waxa kani ay ayan sii fidin darteed waxaan mar walbana ugu degaynaa in aan ay ka fikiraan midda koowaad uu yahay badqabkooda ayagoo ku fikiraayo in ay qaataan talooyinka iyo waxyaalaha mideeda kale hal mid kalena ha ilaabin oo ummadda soomaaliyeed oo dhan inay xanuus- xasuusnaata loo baahaya ummad islaam ah ayaan nahay ilaahayna waxa weeyaan iraadadiisa iyo q- iyo qudradiisana waan aaminsannahay waxaad la socotid waxa waaye ee, waxa kanina ilaahay ayaa keenay marka ilaahana qaada marka annaga ka wasaarad ahaan waajibaadkii naga saarnaa maandaydka ayaan gudanayna waxaa kaloo xasuusin mudan in ra-iisul wasaaraha ee, ra-iisul wasaare xasan cali khayr xalayto uu arrintani uu ka hadlay measurement-yada waxaan qaadanayno wuxuu noqonayaa iyo sidoo kale madaxweynuhuna habeen dhaweeto inuu ka hadlay waxyaalaha madaxda dowladdu ay arrintani ay xooga weyn u saarayso wuxuu yahay wadankayaga wadan u nugul weeyaan waxa kan ma rabno dadku in ay banik iyo uu ku dhaco waxa aan rabno waxay tahay in xog rasmi ah mar waliba shacabku uu helo xogtaasina waxa ay ka helayaan waxay noqonaysaa wasaaradda caafimaadka waxa wasaaradda caafimaadka fariimadeeda inay la socdaan fikir ahaan iyo maskaxa ahaan walwal baa qabanaya walwalkaasina meel walbu ku geynaya simtomyada lagu arko mise waxyaalaha lagu garko cudurkan ee digniinta qofka biniaadanka siiyey qofka hadduu isku arko ma dhahayno anaga waa qaba ma qaba ilaa wixii ay caddeeyaan ee maxaan rahdaaye ee qa- qalabkii loogu talagalay caddaynayay haddii aan kuleeyahay wadanka qalabkaas nooma yaalo micnaheedu waa fahmi kartaa ay la tahay annagu markii xaaladdan aan ogaanaynay waxaan isolation ku samaynay ee, ee, dadkan noogu yimid waddamadaas mid ka mid ah ayaa la helay in uu cudurka uu qabo taasi micnaheedu waxay tahay saddexdii kale ee la timid ee meesha joogay ma qabaan taasina annaga qalab aan haysano noo cadeeya ma jiro waa qalab dibadda aan ka keennay oo maxaan radaa aan u doonanay baaritaan dibadda lagu soo sameeyo oo wadanka lagu soo celiyo weeyaan ee ris- ee, maxaan radaa massajkaas marka ee, ummadda soomaaliyeed mar waliba waxa waxa weeyaan xasuusnaada waxa kan aad aragtaan ilaahay wuxuu kuu qoray unbaa kugu dhacaya waxaan ilaahay kuu qorin kugu dhici maayo taasi horta midda koowaad waa islaamnimadeenna iyo diinteenaa na faraysa haddii annaga iswelwelino oo aan iska tuurno waa naqaanaa marxaladaha wadankani uu soo maray iyo dadka iyaga dhibaatooyinka badan ay soo mareen oo ilaahay uu ka badbaadiyey dad waxaan nahay lagu tilmaamo resilient dad waxaan nahay aad u adag cudurkan iyo cuduro badanna waa ka adka- waa ka adag nahay marka yeeyan dhicin in si qalad ah ee loo isticmaalo waxyaalaha qaar dadka ilaha waxyaalaha gaar ee danta gaar ka fiirinayana aniga waxaan ugu digayaa inay ummadda u naxaan ayan dhicin in walwal ummadani lagu uumo cudurkanna waa cudur dhammaan doon wasiirka xunka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka maxamed sheed cabdulaahi ayuu kaasaha oo xukamo jiran ku tilmaamay wara sheegaya in kiis kale oo covid nineteen ah wadanka laga helay Ee, sidoo kale intaana ka bixin wararka caafimaadka saxaafiyad ka soo baxay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu sheegay in dalka xaaladiisa caafimaad hadda ay soo hagaagayso islamarkaasna ee, waxaa lagu hadlay halka uu marayo xaalada ugu dambeeya cudurka covid nineteen ama coronavirus war-saxaafiyadka ayaa qoran sidatan kadib xaqiijintii kiiskii bukaanka qaba caabuqa covid nineteen wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada waxay ummadda soomaaliyeed ay la socodsiinaysaa inaysan jirin kiis kale oo looga shakaysan yahay ama la xaqiijiyey kiiska la xaqiijiyay waxaa wadanka ka soo galay dibadda waxaana wasaaraddu ay dadaal- waxaana wasaaradda ay ku dadaaleysaa in laga hortago faafidda xanuunka ee gudaha wadanka wasaaradda waxay ku daba joogtaa dhammaan rakaabka diyaaradaasi la saaran qofka la xaqiijiyay inuu qabo caabuqa covid nineteen dowladda waxa ay qoondaysaa shan milyan oo dollarka mareykanka ah guud ahaan dalka si loo xakameeyo faafidda cudurkan ee gudaha wadanka wasaaradda waxa ay furtay wasaaradda waxay furtay nambarka gurmadka caafimaadka degdega ah ee afar afar sagaal qofka u baahda macluumaad ama tala la xiriirta cudurka covid nineteen ama ay iskaga shakiyaan in uu waco nambarkaasi ay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ay soo bandhigtay waxaa garoonka diyaaradaha caadi cadeen muqdisho lagu diyaariyay xarun karantiil dadka looga shakaysan yahay cudurkaasi waxaa sidoo kale isbitaalka damartine ee muqdisho loogu qoondiyey inuu noqdo xarunta dadaweynta bukaanada la xaqiijiyay inay qabaan cudurkaasi waxaa la sheegay in wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ay joojisay duulimaadkii caalamka islamarkaasna arrintaasi la xaqiijin karo wasaaradda caafimaadka waxay sheegtay in qorsheynayso in wadanka la keeno agabka laga xaqiijin karo cudurka covid cudurka covid nineteen sida ugu dhaqsiyaha badan oo wadankan wax lagu qabo karintaasi la howlgeliyo taaska ciidanka booliska soomaaliyeed waxaa maanta ku dhawaaqay in la xirayo waaxda faraha ee xarunta waaxda hay'adda dambaarista ee c i d da sabab la xiriira cudurkan kiiska ugu horreya laga helay wadanka ee covid nineteen taliya ku-xunka ciidanka booliska soomaaliyeed sakiya xuseen axmed waxay sheegtay in iyadoo la raacayo awaamiirta dowladda federaalka ee ku aadan taxadarka caabuqa coronavirus laga bilaabo maanta la xiray waaxda faraha ee c i d da ee muqdisho fariin kooban oo facebookda ay ku daabacday waxa ay sheegtay iyadoo la raacayo awaamirta guud ee dowladda federaalk ee ku aadan taxadarka faafitaanka cudurka coronavirus waxaa shacabka soomaaliyeed lagu wargelinayaa in laga bilaabo beri taariikhdana ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha saddexaad sanada labaatan labaatan aan xirnay waaxda faraha ee c i d da oo bixisa warqadaha dambe la-aanta ee muddo shan iyo toban cisho ah ayuu taliya taliya ku-xunka ciidanka booliiska soomaaliyeed qaybo guduma barnaamijka ayaan soo gaarana waxaa markaan kusoo dhawaatan xubintaad ku xisaha badnada ee kalamaan
aryaada reer kalamaan ma nabada war meelaha timid nabadu ka dheere horta ma lagu soo baaray karood kudil mahan koolka galmudugaa beriga noo yimid
korjirka aalina ka koyni walkalaan kale dheegi jiray kurbi digha erti war hangoolku ma galmudug buu ka soo hangagaaray war nima yahow axmed madoobe markuu hangoolka galmudug kalamaan ka waayey wuxuu uga shakiyey haram cadkii la geeyey bared xaawo inuu ka mid yahay aniga lafteedu waxaan ka shakiysanaa qoladii macallinka uu gashay inji inuu ka mid ahaa war anugu waxaan ba islahay waa taliyaha daraawiishta madaxweyne qorqor war ninka hadduu taliya noqdo amar kastoo u bixiyo gabayuu ku baxayaa intaasaan ku soo koobaya yaanan sii badine miyau dhihi lahay war may kale sigaar ahaan ee aan usan warsaday saaxiibkay ahaa daraagiisgaalka iyo meeskaa ka taabe lahaay hankaray masukubaagadi aryamaday isaaqow haddii aad qara taha gaalkacyo ma ka bixi laheed hangoolkase beermuhuga bixi laheed ikhyaarey muddaan geedka ka maqnaa ilaahayna waa inabad keenay ixtiraam iyo sharaf inaad igu soo dhowaysaanna waa idinka mudnaa laakiin edabtaasba melihidina waxaan idin dhihi lahaa war derintinkiinfidii lahayni yeebakiin ogolaadana nimanyow jacayl iyo murtiba waa isku darayaa weligayba maantoo kale aan gabay ku heesaaye caashaqa kursigu waa wixii ayrta kaa dhigaye gacmaheedabay eersataa dawladdii xumiye iska daaya waan garanayaa meesha loo wada eh intaasaan ku soo koobaya yaanan sii badin war hankoolow gabaygan aad gaalkacyo ka keentay madaxweyne xaaf miyaa tiriye kolley jawaabta taardhuleeda laga sugaa war madaxweyne xaaf waxaa la sheegay inuu caleemasaarka qoorqoor ka soo qayb gelayo marka ha u gafinine war mucaarad kuma hadline hayehe ma macallin maxamuudaa u soo dhiibay gabaygaad ka waddaa war fadwu sheeg shaakirahaytay lankugu si gabayniinkuweeli war war ma haysiine guddoomiyihii guddiga caleemasaarka yuusuf garaadna wuxuu yidhi muddo aan la caymin ayaa dib loo dhigayaa maadaama uu cudur korona la yidhaah dalka soo galay war yuusuf garaad ninaa komanti u qoray wuxuuna yidhi waxqabadka khayre iyo farmaajo wax noogu sheeg wuxuuna ugu jawaabay adeer soo farxalo war waxqabadkii dhammaanee dawladdu ma faraha dhaquu noqday war fara dhigoyti lisiinleey badara aamasang ma eh udura be'liin deerayhan faro dhigadaw war nimayo war ma haysiine qodobadii laga soo saaray shirkii puntland waxaa ugu waaweynaa in dalka aysan doorasho qof icod ah ka dhici karin inay ka soo horjeedaan sharciga doorashooyinka iyo in dhammaystirka dastuurka lala sugo dowladda kale ee imaan doonta kow kow xaytaa dowladda kaloo imaan rabtaa ma astaanta qaranka in la beddelay rabaa war siddeed astaamo qaran ayaa la soo beddelay haddana kii sagaalaadaa joogo wakhtigii ay noqotoba waa la beddeli doonaa warkanuma astaan qaranba war qoladiinaan walla weyn astaanta qarankiiyo madaxweynaha miyaa iskaga kiin qaldan war astaan qaran madaxweyne farmaajo ka hor ma maqlin aahey eedakiin kasni iyo halkii nabad i nolol facebook kabiilasiin oo tan iin sheegdi widay adeer shalay ma dhalantee waa la shubi jiray waleedhacayo wax maqle madaxweyne dani wuxuu yidhi shir qaran oo loo dhan yahay oo lagu heshiiyo garowga ha la ysugu yimaado gogosha annagaa dhigayne madaxweyne deni somalilan gogosha muku casuumay adeer sheekadaadu waa ruwaayaddii beenay waa run xaggana waa gogol xaggana waa gogol sanadkan gogolladu badanaa gogolaan wax tarayn badanaa intana waa khilaaf xaggana waa khilaaf sanadkan xanaaqu badanaa niyow adiga afkaagiyo dhegahaagu isma maqlaan miyaa maalin kastana waa heystaa war ha la yaaban dul yar abwaankiisa war madaxweyne deni wuxuu yidhi dowladdu federaalka ayaa rabtaa inay burburiso aryaadhaha anigu waxaan la yaabay puntland yaa horta federaalka waardiyaha uga dhigay ulnimayo dalka kuwaad aadaankii waa la beddeley xayi cala salaa xayi cala alfalaax haddaad maqli jirteen waxaa loo beddelay salluu fii buyuutikum war waa bidca taasi culimmadeennuna lama qabto war muqdishoba salaantii waa la beddeley maanta la guddoomiyaha gobolka cumar finish cusulku dadka ku salaamay war cabsida cudurka adduunyada weerariyey meel kasta waa ka jirta shararkii lagu qabanaya magaalada waa la joojiyey iskooladii iyo jaamacadihii waxbarashada waa la joojiyey si ay dhiida faraqaadistii waa la joojiyey cayaarihii laqaba raba waa la joojiyey duulimaadadii caalamiga ahaydna waa la joojiyey aryaadhaha waxaan maqlay ra'iisul wasaare khayre inuu itoobiya aaday duulimaadkii caalamiga ahaydna waa la joojiyaa la leeyahay mugga itoobiya caalamka ka mid maaha miya mase waa la isku darsaadii la sheegayaa run naqatay nimanyo itoobiya iyo soomaaliya isku furan baa ku dhacay baan u malaynayaa war anina kaanyiyoonay soomaali isku furun inoo ka dhiya ku obsana war niman waxaan ku riyooday abi axmed iyo farmaajo oo khayrra u kala dab qaadayo arrintaasna run ku suga war halkee la iska qaniine war siyaasi afuugimeeya shaqadiisa qabsan way xanta siyaasadda waxaan ku maqlay in qaniyadu ka bilaabatay shirkii jaamacadda carabta war xanta siyaasaddu waxay sheegaysaa wabiga niil inuu khilaafka lug ku leeyahay war horta madaxweyne siisi biica badanaa mawaalayha asagu war anigu nimayo mid baan idin caddaynaya soomaalidu waa ka gudubta waagii masar etoobiya nugu diri jirtay oo ay noo keeni jireen qorigii la dhihi jiray xakiim xayaatu soomaal walmowtulxabash webiga niilna mar dambe waardiye ka noqon mayna mana cabno biyihiisa war adeer xanuunka karoonaa la sheegayo somalilan difaac bay ka gashee ee idinka maxaa idinka qorshaysan war nimanyahow waxaa la yidhi in ka badan afar boqol oo dhallinyaro ah ayuu cudurka korona saameeyey kuwaasoo guur ku ballansanaa waxaana dhallinyaradaasi muddo aan la cayimin ay dib u dhigeen taddiyaddii la xidhiirtay kiiska faadumo soonqaad war nin qurba jooga ayaa soo wacay nin gobollada soomaaliya mid ka mida jooga wuxuu yidhi niyo korona ma idin soo gaaray markaasuu wuxuu yidhi war xawaaladee soo dhigtay markaasuu yidhi war xawaalad sheegi maayo koronaha dunida ku faafaya ma idin soo gaaray markaasuu mar kale yidhi xagguu soo maraya ayaasan nuugu soo dhiibtay war dhakhtar daawo soomaaliga yaqaano reecadaadooda ayaa siminaar qabtay karoonaha wuxuu sheegay afar daawo oo lagu daaweeyo wuxuu yidhi marka u horraysa caano dhay aha dhagax loogu shiilaynayaa haddii qandhadu ka yaraan weyso ama uu qufac keeno jeerin baa loo tumayaa oo biyihiisaa la siinayaa haddii intaa ka bacdi maqaarkiisa dhaawacya ka soo baxaan geedka gegabada layidhaaha loo tumayaa waa lagu dhayayaa waana raysanayaa qofka hadduu karoonaba qabay war dhakhaatiirta soomaaliyeed may baa ka digeenna khuraafaadka iyo walaagalimida inoo karoonila ka daawooya warnimayo war ma haysaane shiinaha magaalooyinkii kala xidhnaa ayaa dib la isugu furayaa yurubna xuduudihii haddaa la xidhayaa korona hadda shiina waa ka sii baxa yurubna waa sii gelaa miya war war ma haysiin madaxda afrika korona xagga siyaasadda ay ugu faa'iidaysteen waxay dhaheen shir la iskugu mimaan karo waxay dhaheen mucaarad ma kulmi karo waxay dhaheen doorasho lama qaban karo waxay dhaheen lacago badanaa u baahannahay oo aan ugu hortagno cudurkaas waxaa la yidhi kormadoobayaalow xumaan kama koraysaan warwala korooniga iyo onkorobdoona ee mbabeesi fadaayana aryaadhaha karoonahan amba beesaha lagu raadsho amba yaan lagu raadinine amba ha laga faa'iidaysto ama ha lagu khasaaree waxaan dhihi lahay how korona fayrisa keece ka alla tuuga kulligiin korona fayrisa keece ka alla tuuga kulligiin warnimayo waxaa la yidhi inkastuu wanaag farax ayuu tala wacnayd sheego mar hadduusan waayeelahayn ama wadaad shaaqa walow aan dad lagu waani karin wiil yar hadalkiisa haddii ay wax iga yeelayaan nimanka waaweyni ku wareera shacabkii baryahan meesha loo wadee dalcad baanad kala wiifiseen gaari foorwilehe hanna waalinaan odhan lahaa idinma waalneene waryaa kalamaan maalay ay leedahay mar dambe warkaasoo kale ka dhex sheegin
war maareeyuu bajadkii xaggee geey war yaa joojiya dayaal war dayaal looma baahna
war naga taga nuur allah idin saare war adeer halla siyaasadaynin ina ictiraafa waa mahadsan yihiin saxaabada xubinta kalamaan barnaamijka intaasi cawr ku dhan yahay waxaan kaga tegay heestii bilowga barnaamijkaan idin ballan qaaday nabadgelyo
warya taariikhsan reebo aboowaajibkaaga gudo warya taariikhsan reebo aboowaajibkaaga gudo
wadaniga soomaaliyeedow muwaadinin waafiyo shacbuu wadankiyo dadka kuba waqaa kugu leeyahay shacbuu wadankiyo dadka kuba waqaa kugu leeyahay warya taariikhsan reebo aboowaajibkaaga gudo war abo waajibkaaga gudo cadowga wiiqaaya nabadka cadowga necbada jirkeena walaalnimadeena diigan wanaagga nagama dhaxeeye waddanka hooyo aan difaacno wanaagga nagama dhaxeeye waddanka hooyo aan difaacno
cadowga wiiqaaya nabadka cadowga necbada jirkeena walaalnimadeena diigan wanaagga nagama dhaxeeye waddanka hooyo aan difaacno wanaagga nagama dhaxeeye waddanka hooyo aan difaacno
nacabka nacabka maatadan wax galabsan nacabka nacabka maatadan wax galabsan wareegkooda waraya
hilibkooda waraya baroorta kuwinsanaya waxay hilibkooda waraya baroorta kuwinsanaya
nacabka nacabka maatadan wax galabsan nacabka nacabka maatadan wax galabsan wareegkooda waraya waxay hilibkooda waraya baroorta kuwinsanaya waxay hilibkooda waraya baroorta kuwinsanaya aqarin weliga aqarin wararka koruu ku yahay wadiyadaga ku qarso aqari weliga aqari waraabahashaada cunaya aqari weliga aqari war maa kugu soo dhacaya wakani ciidamada amniga warbixin sugan oo qarso wacdiya degmadaadage aqarin weliga aqarin wacdiya degmadaadage
aqarin weliga aqarin wararka koruu ku yahay wadiyadaga ku qarso aqari weliga aqari waraabadashaada cunaya aqari weliga aqari war maa kugu soo dhacaya
ciidamada amniga warbixin sugan oo qarso وعدي تتمدى
aqarin weliga aqarin وعدي تتمدى
wadaniga soomaaliyeedo muwaadin xilwaadiyo xaquu wadankiyo dadkuba wafaaqugu leehe xaquu wadankiyo dadkuba wafaaqugu leehe wariya taariikhsan reebo qabo waajibkaaga gudo wariya taariikhsan reebo qabo waajibkaaga gudo
wadaniga soomaaliyeedo muwaadin xilwaadiyo xaquu wadankiyo dadkuba wafaaqugu leehe xaquu wadankiyo dadkuba wafaaqugu leehe wariya taariikhsan reebo qabo waajibkaaga gudo wariya taariikhsan reebo qabo waajibkaaga gudo Kawadi baryada, sidii weerari haleelay, shicibka wuu weeraraya.
ruuxii wax taraba wanay kor u ku yahay wadiyanaga ku qarsoon